galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah bisha sebteembarna waa laba iyo labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa daabihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka hadlay dilal isxigxiga oo maalmahan ka dhacaya magaalada muqdisho
kan zaylac joogo ilaa kan raaskambooni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dawlad soomaaliyeed haddaan nahay hay-adaheeda dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaarayo waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan sanad kadib khudbaddii uu trump uu ku weeraray madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un muxuu ka dhihi doonaa kulanka golaha guud ee qaramada midoobey muxuu samaanka ku hayaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan afar iyo labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii ay maanta rag hubaysani rasaas ooda uga qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada kacaanka dalka iiraan xilli uu socday dhoolatus militari oo ay ciidamadu samaynayeen wakaalada wararka iiraan ee irna ayaa ku warantay in kalabar dadka weerarka lagu dilay ay yihiin ciidamadii ka qaybgalaya dhoolatuska waxaana weerarkan lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsado ciidanka kacaanka iiraan telefishinka qaranka iiraan ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay magaalada ahvas uu bartilmaameedkiisu ahaa saraakiil ka tirsan dowladda iiraan oo ka qaybgalayay xus sannadla ah oo lagu maamuuso bilowgii dagaalkii sideetamaadkii dhex maray dalalka iiraan iyo ciraaq koox mucaarad ah oo ka mid ah carabta degta iiraan oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa iskacaabinta ahfaas ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxaa sidoo kale mas-uuliyadda weerarka sheegtay kooxda daacish afar nin oo weerarka fuliyey ayaa dhammaantood la dilay sida ay sheegeen ciidamada wakaaladda wararka iiraan ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan haween iyo caruur waxaa sidoo kale weerarka ku dhaawacmay in ka badan lixdan ruux guddoomiyaha guddi hoosaadka dhinaca cadaaladda ee aqalka sanadka maraykanka charles crasley ayaa haweeneyda eedeysay bred carbano oo ah garyaqaan uu madaxweyne trump u magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare waxa uu qabtay ilaa iyo maanta labada iyo barka duhurnimo xilliga magaalada washington d c in ay go-aan uga gaarto haddii guddiga ay hor iman doonto maalinta isniintaha iyo haddii kale wargeyska the new york times oo soo xigtay email uu crasley ugu yeeray christina placy ford in ay ku hortimaado golaha sanadka maalinta isniinta balse ay go-aankeeda ugu dambeyn markaasi ay kusoo gudbiso labada iyo barka duhurnimo maanta guddi hoosaadka cadaaladda aqalka odayaasha maraykanka ayaa jimcihii shalay u qabtay waqti kama dambays ah go-aanka rofesor ford balse qareenadeeda ayaa ka codsaday guddiga in la siiyo hal maalin oo dheeraad ah christina palasiford oo maadada cilmi nafsiga ka dhigta jaamacadda baalo alto ee gobolka california ayaa toddobaadkan sheegtay in bred cavana uu muddo imika laga joogo soddon iyo lix sano iyagoo dhiganaya dugsiga sare uu isku dayay inuu fara xumeeyo kooxaha quusayaasha ayaa maanta oo sabti ah soo badbaadiyey nin ka mid ahaa dadkii saarnaa doon khamiistii ku degtay harada victoria ee dalka tanzania taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol saddex iyo siddeetan qof afar ka mid ah ciidamada badda ee uu tababarka quusidda afar ka mid ah ciidamada badda ee u tababaran quusidda gunta hoose ee biyaha ayaa sii waday howlaha gurmadka ah ee lagu baadigoobayo dadka saarnaa doonta m v nayarere kooxda soo badbaadisay ayaa maqlay dhawaaqa qof muujiyey calaamado muujinaya inuu nool yahay kadibna ka soo saaray halka uu markabka ku quusay waxay markiiba ula carareen isbitaalka waxaa weli soo baxaya meydad hor leh oo la helayo iyaga oo sabaynaya harada dhexdeeda iyadoo tirada dhimashadan ay ilaa iyo hadda marayso boqol saddex iyo siddeetan warbaahinta qaranka tanzania ayaa ku warantay in doonta oo ku quusta meel u dhow islamarkaana tallaabooyin yar u jirta jasiiradda ugu weyn harada victoriya ee ukarewe ay saarnaayeen ku dhowaad saddex boqol oo ruux oo ah tiro aada uga badan inta ay qaadi kartay doonida jimcihii shalay madaxweynaha tanzaniya john magufuli ayaa amray in lasoo xidho kuwii mas-uulka ka ahaa qusidda doonta shiinaha ayaa joojiyey wadahadaladii ganacsi ee ula lahaa maraykanka kadib markii washington ay khidmad cusub ku soo rogtay waxyaabaha ay shiinuhu soo saaraan wargeyska wall street ayaa qoray in shiinaha ay qorsheynayeen inay washington usoo diraan toddobaadka dambe madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi liuhi si uu wadahadaladan uga qayb galo arintaasi lagaga hadlayo inkastoo taas hadda la baajiyey sidoo kalena wadahadaladii heerka dhexe ayaa iyaguna gebi ahaanba istaagay shalay ayaa sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad waxa uu sheegay in maraykanku ay ku rajo weyn yihiin inay hore loo sii wado wadahadalada dhanka ganacsi ee maraykanka iyo shiinaha sarkaalkaasi ayaa wariyaasha u sheegay inay tahay in shiinuhu ay la yimaadaan miiska wadahadalka qaab wanaagsan si horumar looga gaaro wadahadalada lagu xalinayo khilaafaadka dhanka ganacsi ee labada dal sarkaalkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in inkastoo aysan jirin wadahadalo la shaaciyey haddana in ay labada dal maraykanka iyo shiinaha ay weli wada xiriirayaan
warkaasi dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayey v o a washington maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilal isxiga waxaa ugu dambeeyey gabar sagaal jir ah oo gacanta ciidamada dowladda ku dhimatay nin la sheegay in loo gubay arrimo dhinaca qoyska ah iyo gabar shalay lagu dhex toogtay fasalka jaamacadda soomaaliya qeybteeda xafadda baar ubax ee magaalada muqdisho oo ay wax ka baranaysay afhayeen u hadlay ciidamada booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in lasoo qabtay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi geystay iyo kuwo looga shaki qabo in ay ku lug lahaayeen maantana waxaa muqdisho dilalkan ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya wariyaha v o eda ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka soomaaliya oo maanta saxaafadda kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa si kulul u cambaareeyey dilalkii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay ku tilmaameen dilalkaasi inay ahaayeen kuwo xadgudub ah oo aan sinaba loogu dulqaadan karin brofeor maxamed cumar dhalxa oo ka mid a baarlamanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey falkaas iyo dhacdooyinkaas haddaan golaha shacabka soomaaliyeed ee aan wakiil ka nahay bulshada soomaaliyeed kan zaylac joogo ilaa kan raskaramboni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dowladda soomaaliyeed haddaan nahay hay-adaheedan dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareeyo islamarkaasna hay-adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinayo inay haddana caddaaladda aysan meesha ka marnaanin oo faldembiyeedkaasi dad dembiilhana aanan dhicin in la hoosaasiyo kuwa ma aragtay iyaga dembiga geystay inta ayaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaaladdaradii dadka soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo sidoo kale xildhibaan hani maxamed aadan oo guddoomiye u ah urur ay ku midaysan yihiin haweenka baarlamanka soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga murugootay dilalkii gurracnaa ee toddobaadkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay sheegtay inaanay arrintaasi ka hari doonin ilaa kooxihii ka dambeeyey gaboodfalkaasi sharciga laga horkeenayo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa ka raaligelinaynaa dhammaan amni darada ka jirta waddanka haddaan naha golaha shacabka ummadda soomaaliyeed waxaa ugu soo dhaaranay in muxuu ahaayo dantooda iyo difaaca dalka iyo muxuu ahaayo wuxuu sharciga qabo cid allaale ciddii fal dembi ah dalkan ka geysato in lala xisaabtamo waa taa aragteen isbuucani isbuucyadii ka horreeyey baarlamaanka wuxuu ka doodayay arrimo la xiriira amniga ka doodistii waxay sii dhalinaysaa xaalado cusub oo keentay in baarlamaanka golaha shacabka golihii shacabka ahaa ee shacabkii ay matalaayeen ee ku qasabtay in arrimo aan ku habbooneen ummaddii soomaaliyeed ee dhaqamo ku cusub labaataniyo toddoba sano kadib lala yimaado oo ah in dadkii shacabkii ayagoo waxba aanan galabsan la gubo ee keentay ayadoo ardaydii baabuurtoodii saaran muxuu ahaayo xabadihii ay ku dhacayaan waxaa rajeynaa insha allah in qalinkii iyo dhiiggii isdhexyaal ee noqon doonto mid taariikhda iyo dhiig dambe iyo qalin maalin dambe joojiye inay u noqon doonto tusaale insha allah hay-adaha amnigana ma noqon doonto mid ee looga haro jawaabteedii iyo dad badan ay xilal ku weyn doonaana u rajaynaa insha allah ugu dambayntii xogeyaha guddiga difaaca baarlamanka xildhibaan sadiiq urfaa ayaa arrin naxdin leh ku tilmaamay falkii lagu gubay mukhtaar axmed saalax oo waalid u ahaa wiil ka soo jeeda beelaha la haybsooco oo guursaday gabar soomaaliyeed kadibna arrintaasi aageed ay sababtay inuu naftiisa ku waayo waxaana uu ka codsaday baarlamanka in la soo dedejiyo samaynta sharciga haybsooca wax aanan diinteenna ogolayn dhaqankeenna ogolayn wax loo dulqaadan kara maa waxaan kaloo rabaa in aan golaha shacabka sida uga saha badan la hor keeno sharciga haybsooca sharciga haybsooca in si degdega lagu keeno golaha shacabka si waxay tahay waxaa weye wax dhaqankeenna ogolayn diinteenna ogolayn oo dhammaanna wada taabata weeye in laba qof oo iscaashiqay in loo dilo nin qof soomaaliyeed waxa weeye waa waxa inaan ka gudubna loo baahan yahay in annaga heebsooc isku samayno annagoona soomaaliya waa wax laga naxo weeye marka waxaan rabaa inaan baarlamaanka annaga ayaa annaga ayaa sharci dejintii ah waa in sharciga heebsooca sida ugu dhaqsaha badan loo keenaa golaha shacabka jamhuuriya baanka soomaliyeed hadallada kulul ee ka soo baxay xubnaha ka tirsan xildhibaanada soomaaliya ayaa daba jooga kadib markii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada muqdisho ay ka dhaceen dilal arxandarro ah kuwaasoo si weyna loogu faaqiday ka hadalkooda baraha bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadka soo socda waxa uu tegayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee ka furmaya new york halkaasi oo isugu imanayaan madaxda dunida waxaa weli dad badani ay xusuustaan hadalkii uu ka jeediyey sanadkii hore golahan kaas oo uu ugu goodiyey kuuriyada waqooyi oo uu ku sheegay in uu markaasi burburi doono hadda waxaa walaac laga qabaa waxa ay noqon doonto fariinta uu sanadkan shirkaasi la tegi doono wariyaha v o eda uga soo waranta xarunta qaramada midoobe margaret bashiir ayaa warbixinta nooga soo dirtay new york waxaana laga filayaa shirka golaha guud ayayna kaga hadli doontaa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo jeedinaya madaxweyne donald trump ayaa ka yaabiyey golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa sannadkii hore
maraykanka waxa uu leeyahay awood badan iyo dulqaad laakiin waxaa lagu qasbaa inuu difaaco danihiisa iyo kuwa xulufadiisa ma jirto waddo kale oo inoo furan oo aan ka ahayn inaan burburinno kuuriyada waqooyi ninkii roketka ahaa waxa uu ku jiraa howlgal ismiidaamin u ah isaga iyo taliskiisa
xidhiidhka washington iyo byongyang ayaa soo wanaagsanaaday wixii ka dembeeyey hadalka trump uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay waxaa ka dembeeyey shir madaxeedkii ay trump iyo kim jong un ay bishii juun ee sannadkan ku yeesheen dalka singabur laakiin wixii shirkaasi ka dembeeyey waxaa joogsaday wadahadalladii tooska ah ee labada dhinac shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in uu keeno fursad ay labada dhinac dib ugu laabtaan wadahadallada tooska ah diblomaasiyiinta ayaa u dhegataagayaa khudbadda uu salaasada shirkaasi ka jeedin doona madaxweyne donald trump iyagoo ka eegaya waxaa muujinaya in arrinka kuriya horumar laga gaadhaya in kale hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ma tegaya new york laakiin waxa uu halkaasi u dirayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa dhiggiisa kuuriyada waqooyi ku casuumay inay kulan yeeshaan isagoo sheegay inuu astaan u noqon doono bilaabitaanka wadaxaajood hadafkoodu yahay in hubka dhigis dhinaca nukliyerka lagu sameeyo kuuriyada waqooyi marka la gaadho bisha januari ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatanka iyadoo dhinaca kuuriyada waqooyi ay ka socdeen dhaqdhaqaayiq iyo wax ku ola iiraan sidaasi ma aha sida uu qabo axmed midyaar oo ka tirsan maxadka arrimaha bariga dhexe
iyadoo xoogaa horumar ah laga sameeyey ugu yaraan dhinaca wadahadalka kuuriyada waqooyi haddana dhinaca iiraan marka aad fiiriso dib u dhac weyn baa jira
bishii may madaxweyne donald trump ayaa ka saaray maraykanka heshiiskii nukliyerka ee sannaddii laba kun iyo shan iyo tobankii lala galay iiraan wuxuuna dib ugu soo rogay cunaqabatayno safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay ninkii haali ayaa ka mid a xubnaha ugu cadcad maamulka madaxweyne donald trump ee sida qayaxan u dhaleeceeyey iiraan
bariga dhexe oo dhan iiraan waxay ku tumatay qarannimada dalalka dariskeeda ah sida lebnaan syriya iyo yeman sidoo kale iiraan waxay muujisay inaysan dan ka lahayn qarannimada ciraaq oo ah dal marxalad adag oo siyaasadeed iyo horumar maraya of a country that is at a critical stage in its political development.
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa tegaya shirka golaha guud ee qaramada midoobey waxaanay u eg tahay inuu jawaaba ka bixin doono eedayn kasta oo uu trump u jeediya iiraan laakiin marnaba ha filan wadahadal labadooda dhex mara in ka badan boqol iyo shan iyo labaatan madaxweyne ra-iisul wasaareyaal iyo weliba boqorro ayaa ka qayb geli doonaa shirka golaha guud ee qaramada midoobey laakiin waxaa jira madax dalalka ku lug lahaa heshiiska nukliyerka ee iiraan lala galay oo madasha aan ka soo muuqan doonin madaxweynaha ruushka valadimir putin madaxweynaha shiinaha zinginping iyo hogaamiyaha jarmalka angela markan ayaan iyagu tegi doonin shirkaasi iyadoo kuuriyada waqooyi iiraanna ay noqon doonaan ciwaanada hadhayn doona shirka haddana waxa ay madaxdu ka hadli doonaan arrimo badan oo cadaadis ku haya dunida sida colaadaha bariga dhexe iyo afrika cimilada si kululaanaysa iyo weliba arrimaha dhinaca horumarka warbixintii waryaha v o eda ee qaramada midoobey margaret bashiir cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo koobaya haye nuur maxaa noo xiga haatan falastiin waxaa noo xigi doona barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddaynu ku horrayno dhegaystayaal toddobaadkan muqdisho waxaa ka dhacay dilal aad u faloxun dadka la dila waxaa ka mid ah marxuum axmed mukhtaar saalax oo loo yaqaan axmed dowlo oo haween iyo rag isu soo hubeeyey ay ku weerareen goobtiisa shaqo oo ku taalla degmada yaakshiid ee gobolka banaadir kadibna inta baangado iyo maqaro la dhaceen la sheegay in dab iyo baalditiin ay qabadsiiyeen marxuumkaas oo goobtiisa shaqada lagu weeraray sida dad goobjoogayaal ay sheegeen ninkaasi ayaa waxaa loo dilay arrimo la xidhiidha sida dadka qaarkii ay sheegayaan arrin ku heybsooc kadib markii wiil uu adeer u yahay uu guursaday gabar ka soo jeeda mid ka mid a beelaha magaalada muqdisho dega waxaa sidoo kale toddobaadkan magaalada muqdisho lagu dilay gabar sagaal jira oo lagu magacaabi jiray deeqo daahir oo ka mid ahayd ardayda dugsiga hoyga xamar ee magaalada muqdisho xilli ay ka soo baxday goobta waxbarasho islamar ahaantaasina ay la soctay arday kale oo gaariga dugsiga hoyga xamar ay la socdeen uu rasaas ku furay mid ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay soo xireen dad looga shakisan yahay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen oo ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan isla toddobaadkan waxaa sidoo kale muqdisho lagu dilay aaminu xuseen xasan oo ka mid ahayd ardada jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho xilli ay ku jirtay fasalkeeda gudaha magaalada muqdisho ayay dabla hubaysan intay u soo galeen ku dhex tugteen gudaha fasalka ay dhiganaysay cabdulaahi maxamuud maxamed oo ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee jaamacadda soomaaliya ayaa v o a faahfaahin ka siiyey sida ay wax u dhaceen marka horta waxaan dhammaan ka soo dirayaa eeladii iyo ardadii jaamacadda iyo ma maaragtay dadkii dhammaan anoo ka wakiila maamulka jaamacadda falkaasi wuxuu dhacay koo iyo tobankii oo wax dhimano u dhacay marka waxaan ka dhacay jaamacadda gudaheeda waxay ahayd xilligii break ardadu ay kasoo noqotay oo saxmad badan ay ka jirtay edidda iyo agagaarkeeda gabadha markaas iyadoo class ka fadhiisato class ku jiro macalinkii usoo galay ayaa waxaa usoo galay nabad rumaysan kadibna meeshii ay ku dileen mafaham xilligaas waxay xilli albaabku ay ka jirtay arday badan ay maraysay oo qaarna isgelayeen qaarna ay ka baxayeen wax lagu jiro break timeka laakiin ayago galaaskay ku hareen marka xilligaas xilli mashquul badan erid ay ka jirto waaye gabadha waxaa la dhihi jiray amana xuseen xasan waxaa dhihi jirtay kulli shareeca waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyey maraysay waxbarashadeeda jaamacaddan muddadaasay dhigan jirta ma garan ardada waxayna kamid ardada jaamacadda toddobaadkan dhacdooyinka kale ee dhacay waxaa ka mid ah suldaan xasan cali jibriil oo ka mid ah ismada dhaqanka ayaa lagu dilay meel u dhow magaalada baran ee gobolka sanaag madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed caligaas ayaa toddobaadkan gaaray degmada baran ee gobolka sanaag safarkiisa waxaa ku heliyey xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalka sare waxa uu xarigga ka jiray xarunta jaamacadda maakhir iyo xarun bangi somalilan ayaa socdaalka cabdiweli caligaas iyo xubnaha la socday ee degmada baran ee gobolka sanaag ku tageen waxa ay ku tilmaamtay daandaasi dagaal cabdiraxmaan cabdulaahi saylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa arrimahaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay inuu heshiis la galay dowladda federaaliga ee soomaaliya maalmown kadib markii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ay ka soo saareen magaalada kismaayo qodobo ay ku sheegayeen inay joojiyeen wadashaqayntii kala dhexaysa dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay ashtako badan ka gudbiyeen waare waxa uu tilmaamay in khilaafaadkii iyo waxyaabihii ay tabanayeen uu kala hadlay madaxda dowladda soomaaliya loona sheegay in la xallin doono waxa uu dhinaca kale ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya inay wada xaajood galaan oo ay arrimaha dhexdooda ay ka heshiiyaan annagu dowladda waxaan ku heshiinay in tabashadii hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga hirshabeelle ay gaar noo yihiin amnigaa ka mida sidaad ula socotaan culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran waddadii jowhar iyo muxuu ahay xamar waa xihan tahay wadada beledweyne iyo buulburt waa xihan tahay wadada jalalaqsi iyo jowhar waa xihan tahay wadooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xihan yihiin dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka aan federalismka muxuu ahay wadanka dekada uu leeyahay annaga zoonkan aan ku naallo economic zoonkan aan ku naallo dekadiisa waa xamar dekadiisa hadday xamar tahay waxaa noo soo dego xamaray nooga soo degaan waxaan dhoofinahun xamaray ka dhoofaan in muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas anagu aan muxuu ahay sida kismaayo iyo iyo iyo muxuu ahay boosaaso ay u shaqeeyaan u shaqaysa dowladdii federaalka ahayd oo dhanna marti u ah in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay nalaga siiyo culeysyada jira oo ah in fiscal federalismka la hirgeli ka mid tahay alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha waa kuwa dowladduna og tahay shacibkuna og yahay laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeennu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayuu kaasi ahaa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa xiisadda siyaasadeed ee ka aluusanayd galmudug ayaa cirka isku sii shirtay toddobaadkan kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo laba dhinac u kala jabsan dhuusamarabi cadaalad jooga ay sheegeen inay xilka ka qaadeen madaxweynihii galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxay sidoo kale xubno jooga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ay sheegeen in ay shanlabaatanka bishan qaban doonaan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka kadib markii isla xubno halkaasi jooga ay toddobaadkan sheegeen inay xilka ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka galmudug cali gacal casir waa tahay aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka ad ku maqasheen madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa toddobaadkan sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalika ee soomaaliya kadib xurguf siyaasadeed oo kala dhexaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliyaba inay arrimaha khilaafaadka dhexdooda xalliyaan oo meel dhexna laysugu yimaado haddaba tallaabada uu qaaday waare maxaa loo fasiran karaa mase ahayd mid ku habboon xilligan arrimahaas iyo kuwo kale ayaa waxay la qaadaa dhigi doona maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed bal ka waran heshiiska ula galay dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdiwaare sidee buu kula muuqdaa
runta jamaalow waxaa jiray marka hore golihii iskaashiga maamul goboleedyada hadal ay kasoo saareen kismaayo oo dowladda ay ku hakiyeen wada shaqeynteeda arrintan hadda waare uu go-aankan dowladda uu ku heshiiye qaatana waxaa loo fasirin karaa laba arrin mid waxay tahay in dana asaga qaas u ah oo awal raadinaya oo meeshii ka dhex arkay dowladdiina u ogolaatay inuu kula heshiiya waxa dhici kara in yacni culays yacni xagga yani kursigiisa ama rabash la geliyo yani jiritaankiisa in uu kula heshiiyana waa wax dhici karo laakiin sida asaga uu sheegay in yani waxyaalo madmadow ku kala dhex jira asaga iyo dowladda in la dhameeyey ayuu dabcan si officially u sheegay laakiin labadaas arrimood muhiimadda waxay tahay midkood unbaa aa soo dedejiyay in maaragtay go-aanka noocaasa qaato marka fariin noocee buu diri karaa hadalkaasi heshiiska waare uu la galay dowladda federaaliga ee soomaaliya marka la fiiriyo xubnaha kale ee maamul goboleedyada ee weli khilaafaad uu kala dhexeeyo dowladda dhexe ee soomaaliya jamaalo sidaa og tahay maamul goboleedyada horta marka laga reebay hirshabeelle iyo galmudug saddexda kale waxaa umalaysaa in soodin adag ay u xiran tahay oo go-aanada ay qaadanayaan ay yihiin dad yani ka dhaleyn kara marka laakiin labada maamuloo curdunka ayaa hadda dhow dhismay waxaa umalaysaa inay kaga duwan yihiin maamulada kale marka taasaa waxay keenaya marka fariinta uu diri kara waxay tahay ama in ay maq ay maqlaan ay suuragal tahay waa maamulka galmudug waxaa soo raaci kara south west laakiin waxaan ku sheegayaa saddexda maamul goboleed waa saddex maamul goboleed oo soodino adag xirtay awoodna ule inay kontaroolaan dhulkooda go-aanada ay soo saarayaan dhaqan geliyaan aad baad umahadsantahay maxamed maxamed xaadir nuure maxamuud ayuu kaasi a ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo muqdisho jooga ayuuna barnaamijka marti igu ahaa intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaad ka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed ismaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haatan kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan dhambaalla fara badan ayaan haynaa oo dhegeystayaasha ay noo soo direen marka hana ka tegin waxaan dhegeystayaasha u haynaa heeso ay ka heli doonaan aad iyo aad mar walbaba galabta ma bogsiya jirtaba waa gaar miya waa xulkii xulalka galabta halkan yaalla waa tahay looba jooge dhegeystayaashuna markhaati bay ka noqon doonaan waa taa bal heesta ugu horreysa intaanaan soo qaban ibraahim oo dhambaalka ugu horreeya yuu naga soo gaaray dhambaalka ugu horreeya caasha waxa uu nooga yimid nimcaan jaamaca maxamed iyo shiine jaamaca maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed maxamed ciise maxamed ciise maxamed shiine cali maxamed maxamed cali caalin iyo siciid cali maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed cabdi maxamed diriye sacad maxamed diriye iyo cabdirasaaq biriye jaamac dhammaan reer maxamed diriye waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala jooga duniya dacladeeda inay tahniyad gaarsiiyaan cali axmed maxamed iyo waxay yidhahdeen rooda cabdulaahi jibriil oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashicuud waa meherkaasi ka dhacay magaalada burco gobolka togdheer maxaa ugu ducaynaysaa aqalgalkii loo aayo inuu ku xigo wiilay caano gabaray caanana lagu kala helo aamiin dhambaalka dhinacayga aan ku bilaabayan ibraahino waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaa dadka ugu horeeya ee diraya ka mida jamaal axmed cismaan oo wariyaasheenna ka mid ah maxamed cabdulqaadir nuure ayaa ku jira waxaa sidoo kale ku jira maxamuud maxamed carab ismaaciil cali cabdi taxte iyo yunis cabdi xasan cabdulqaadir maxamuud soofe axmed maxamed ammaan iyo adeer shariif nuure maxamuud iyo eedo farxiyo nuure maxamuud iyo eedo xabiibo nuure maxamuud iyo cabdulaahi cabdulqaadir nuure iyo sidoo kale cabdi kaafi cabdulqaadir nuure farxiyo cabdulqaadir nuure iyo dhammaan reer nuure maxamuud iyo reer maxamed afrax waxay taaniyad dhalasho u dirayaan cabdirasaaq sheekh xaadir iyo xaliimo sacdiyo oo ay gabadh ugu dhalatay dalka sweden taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadkan laba kun sideed iyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey muntaasa cabdirasaaq sheekh xaadir waxaanay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo xuseen cabdi iyo shukri yaasiin kilwi iyo raxme yaasiin kilwi iyo shacne shidane axmed iqra shidane axmed iyo kulmiye shidane axmed faadumo warsame kilwi iyo maryan sheekh cabdi leyla sheekh cabdi doctor ayaan cabdi muuse iyo cayne cabdiqaadir saalax iyo bakiin xuseen maxamuud faadumo xuseen maxamuud yaasiin xuseen maxamuud maryan sheekh ibraahim sharmaarke shidane axmed shidane axmed warsame iyo ugu dambaystaa sawdo xuseen maxamuud waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan cabdikaafi yaasiin kilwe iyo xaawa maxamed ciise oo wiil uu ugu dhashay gobolka nugaal degmada dungoroyo wiilkaasi oo loo bixiyey axmed kheyr waxaa kale oo ay jecel yihiin in ay taaniya taalla mida ay gaarsiiyaan cabdi ciise maxamed iyo xaaskiisa leyla oo wiil uu ugu dhashay gobolka hiiraan degmada buuloburte wiilkaasi oo loo bixiyey akram cabdi ciise iyagoo ugu dambaystana jecel inay taaniya taalla mida gaarsiiyaan liibaan shidane axmed iyo xaaskiisa shiine mukhtaar oo wiil ugu dhashay norway magaalada oslo waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed liibaan shidane waxaana ay leeyihiin dhammaan wiilashaasi soo barbaara noqda kuwii dadkooda dalkooda iyo waalidkood ba anfaca aamiin ayaana nagu leenahay
daantaas ka gudubno iyo axmed mooge dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caashahay waxuu naga soo gaaray dhambaalkan aan gacanta ku hayo maama xaliimo xaaji yabarow iyo aabe axmed faarax iyo caruurtooda oo kale ah nuurto xaaji yabarow iyo caruurteeda ditoresa caasho cali islaweyn iyo caruurteeda ditoresa luul cali islaweyn iyo wiilkeeda iyo dhammaan reer cali islaweyn dadkani waxay kala joogaan muqdisho london iyo meelo kale waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska ay ku midoobeen boqoradda suways maxamed axmed iyo boqorka axmed ibraahim axmed arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho maalintii jimcaha ee bisha sebtembar ee aanu ku jirnan ay ahayd afar iyo tobanka ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka ducada waa daanda iyo aashicuud baa laleeyahy waata ibraahim horaan u sheeg waxaa idhi ducadeenna waxbaa laga dhex arkay ilaa qofna maal cid lama soo aadee marka haddii la yidhi ducada waa caashucuud iyo daandurey bal ducee marka hore arooskaasi waxaan ugu ducaynayaa eebbe inuu kala siiyo ubad qeyr qabaah ayna bilaabaan nolol raaxo badan anigana amiinaan ku darayaa dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray caasha aabe sheekh maxamed ibraahim xuubey iyo hooyo xaliimo cabdulaahi xasan axmed sheekh xuubey iyo cali xaydar sheekh xuubey cabdulaahi sheekh xuubey iyo cabdi fataax sheekh xuubey abuukar sheekh xuubey liibaan sheekh xuubey adeero cumar xuubey ibraahim iyo caruurtiisa iyo macalin cusmaan xuubey iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan saqiir macalin cusmaan adeer cabdi xuubey iyo caruurtiisa iyo eedooyin khaliijo xuubey iyo caruurteeda iyo raaxo xuubey iyo caruurteeda ismaaciil maxamed cabdulle iyo ugu dambaysta maxamed maxamed cali bulaale waxaana ay dadkaasi dhammaantood jecel yihiin inay taaniyada u diraan xasan nuur sheekh xuubey iyo zahre axmed macalin oo wiil uu ugu dhashay shabeellaha dhexe gaar ahaana degmada jowhar waxaana wiilkaasi loo bixiyey cubayd xasan waxaanay leeyihiin cubayd uu noqon kii soo barbaara kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa manfaca aamin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinaya tahniyadanna waa dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa safiya cumar warsame caasho xuseen warsame caashe maxamed daleel ayaa ku jirta waa laga buuxaa dhambaalkani muxudiin waa muxiyidiin cali xirsi iyo abshire maxamuud cali xasan xaashi diini cabdirasaaq yool iyo xamse sheekh aadan iyo cali siciid maxamuud iyo eedo nuuro warsame geedi iyo habaryaare canab dhoomey iyo sidoo kale leyle xasan cadceed iyo khaliif cali macalin abti axmed cali xirsi iyo ayeeyo muno kaahiye iyo ugu dambeyntii baa la yidhi cabdi cabdulqaadir maxamuud iyo salaad maxamuud warsame iyo faadimo maxamuud warsame dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan rooble cumar warsame iyo gacle sidiisa baa la yidhi astura muuse tahliil oo uu wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalada sanadkan laba kun sideed iyo tobanka cunugaasi yar bay yidhaahdeen waxaa loo bixiyey maxamed rooble cumar waa suge ducada waa dhinaciina baa layidhi inkastoo dhinac kale u jihayeen laakiin waa tahay ducada waxaa layidhi waa kooxda v o a ibraahim u duce waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigay kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhinacii heesaha waxaanu jillacaynaa heesaha dambe jacayl waa huq iyo ciil marna heerka noloshiyo waana hilinka loo maro heybta guushu leedahay haye naftaan kugu hadlayey adaa hawl yareystee hee waan kuu haweynahay kuu horay nafteedee hee hadeertaada ila qab hobbo hobbo
waa tahay ibraahim heestiiba adaa dhameeyey dhegaystayaashana adaa u diray si ay u dhegaystaan yaa ku luuqaynaya heestan cabdirasaaq anshax codkiisii ku soo dhowaada ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe hilmaka gaarashada gaarashada marna lama haleeyo marna lama haleeyo marna lama haleeyo marna lama haleeyo hilmaadka gaarashada gaarashada marna lama haleeyo marna lama haleeyo marna lama haleeyo habkii layle iyo qays waa la ii haleele haleele haleele hamadayda berkiyo berkayga berkiyo halbulahaa jirkoo idil halbayga baxay ka baxay ka baxay halbayga baxay halbayga baxay ka baxay ka baxay halbayga baxay waan ku hawaynahay ku huray naftaydu waan ku hawaynahay ku huray naftaydu hobo hobo dhee hobo hibaaq dhee hareertaada ila qabo hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee caashaqa waan ku hawaynahay ku huray naftaydu waan ku hawaynahay ku huray naftaydu hobo hobo dhee hobo hibaaq dhee hareertaada ila qabo hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee caashaqa jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee waana hilinka loo maro loo maro haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay waana hilinka loo maro loo maro haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay naftaan ku haneeyey adaa howl yarayste
waa tahay codka cabdirasaaq anshax intaas haddaanu ku dhaafnay heesta hobo hobo ukrain hobo hobo af soomaaliga bay ku jirtaa mise waa luuqadaha hobo hobo asxaabul caashiqiintaa yaqaano balaha waa waa afgarasho ay isla yaqaanaan dhallinyarada xilligan waa tahay dhinaca dhambaalada haddaanu gudubno dhegaystayaasha inoo soo dirsadeen dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a baa la yidhi waad salaamantihiin waan idinka qaadnay mid lamidan oan u gudbinayna dhegaystayaashani marka xiga bay yidhahdeen waxaanu kala nahay hooyo xabiibo axmed muumin iyo dhammaan reer axmed muumin aabe cabdi xaashi xaayow xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer xasan xaashi xaayow wuxuu ku magacdheeryahay jilbaweyne xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo eedo waa shamso xaashi xaayow iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo eedo maryan xaashi xaayow saygeeda iyo carruurteeda iyo dhammaan ilmaha xaashi xaayow iyo guud ahaan bay yidhaahdeen reer xaayow maxamed iyo sidoo kale eedo farxiyo axmed sheekh iyo eedo wiilo cabdulaahi eedo daah maxamed janna gale iyo xabiibo cabdi xaashi saygeeda iyo carruurteeda iyo asxaab kaloo fara badan waxay dhammaantood iyagoo kala jooga soomaaliya maraykanka kenya iyo meelo kale ay tahniid dhalasho u dirayaan lamaanaha iscalmade baa layidhi oo kale ah cabdulaahi cabdi xaashi xaayow iyo marwadiisa kaafiya xaaji ganey oo ay gabadhi ugu dhalatay dalka sweden magaalada gotemberg waa toddobadii bishan sagaalaad ee sanadkan laba kun sideed iyo toban magaca waa daadiyayaasha barnaamijka magaciina markan ibraahim dhinaciina loo soo riixay gabadhan markaa ku dhalatay dalka sweden magac iyo gabar caashicuuda idin fadhida meeshaan
hadday iga yeelayaanu magaca u bixiyo ay qaadanaya aniga waxaan u bixin lahaa faadumo waxaan filayaa waalidkeed inay ku dhegeysanayaan magacaas aad u bixisay laakiin waa magac fiican soo ibraahim faadumo faadumo zahra haddii ay magac kale ay ula baxayaanna waa isku lifaaqayaan waa la isku darayaa marka faadumo caashe iyo marka zaharadan ka reebaya faadumo dhinaca kalaan u baneeyay inta kale inay ku darsadaan ama isagoo iyo dhan ay faadumo milyuun iyo baryahan weliba ibraahim oo magacyada waagi hore labo labaab la isku raacin jiray hadda labo saddex afar shan intii la doonaa israacaysa saddex magac iyo afar magac oo kala duwan adoo laa magac kalena lagu dhahaa marka faadumaan u bixiyey inta kale ay ku darsanayaanna waalidka ayaan intaasi ku xushmaynayna haya caasha heestaan adiga le waay oof iyo xanuun iyo hadduu arami yahay ina Haye.
yahow jaceylkana irbad baad daweyn lahayd cirbad keliya waa ku fillaan lahayd antibiyootika intaas keliya ku fillaan lahayd estrobishino weliba balesriin taasaa Yeah.
ka xoog badanaya Aa, dhab lagu dhehi lahaa aad buu u qalajin lahaa markaa wuu daweyn lahaa meesha hafeefanayso dhan Maya, maya. cirbad iyo antibiyootik iyo Ha, waxaan u malaynaha jecel inaysan waxba ka tari karin he, maxaa wax ka tara
hadle waaya taas laakiin antibiyootikada iyo cirbadahan maaragtay ibraahinow ee, qalajiyaha loo isticmaalo iyagaa laba ah Haye.
marka mid waxaa jirta dhinaca jaceylka loo isticmaalan malaha way jirtaa laakiin waxaan ka maya warhe maya maya taas hore looma maqlin dadkii inaga horreeya laga maqlin mana la maqli doono annagaa maanta sheegayna adiga iyo dadnimada heesta alkudhageedu yahay waxaa ku luqaynaysa fanaanada deeqa ciise balan wada dhegaysan
oofiyo xanuuniyo haddii uu arami yahay inayahow jacaylka hirbad baa daweynley inayahow jacaylka hirbad baa daweynley oofiyo xanuuniyo haddii uu arami yahay inayahow jacaylka hirbad baa daweynley inayahow jacaylka irbad baa daweynley odhahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayayntu gelileyd waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa odhahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayayntu gelileyd waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigiyo dadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigiyo dadnimada wuxuu waafagaystay oo nibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba wuxuu waafagaystay oo dhibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba waana culus baan ararkaaga doonaa ararkaaga doonaa adeeye adigii odannimada waxaan way ah aada la hayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwaasteeye adigii odannimada waxaan way ah
waa tahay codkii deeqaciisa iyo heestii adi iyo dadnimada ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caasho dhambaalkan gacantayda haatan ku jira waxa uu naga soo gaaray maryan cali falaax odageeda iyo carruurtooda oo degan edmonton dalka kanada maxamed cali falaax joy iyo xaaskiisa safiyo dhegey iyo carruurtooda oo degan magaalada toronto ee kanada saciide cali falaax iyo odageeda iyo ilmahooda oo degan alexandria gobolka virginia ee dalkan maraykanka dhammaan reer aadan xaaji yebaro wish iyo dhammaan reer maxamed qoorey reer xaaji yebrow waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadiba ay halkan ka gaarsiiyaan boqoradda suweys maxamed axmed iyo boqorka axmed ibraahim axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho jimcihii bishan sebtembarna ay ahayd afar iyo tobanka ee sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ducaduna waxay leeyihiin daandurey iyo caasha cuud waaye caasha arooskaas u ducey tii hore aad ducaysay tanaan duceynayaa waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ibraahim waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii baraka leh ubad khayr qabo iyagana barakaysan lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid hooyo xabiibo manuur iyo aabe xasan maxamed daa'uud xasan maxamed iyo mustaf xasan garowe iyo waxay yidhahdeen cabdi maxamed nuur iyo rashiid ronow jabiba iyo xasan maxamed nuur macalimu iyo maxamuud cusmaan iyo mukhtaar daahir dhure iyo faadumo xasan maxamed iyo maxamed janaay maxamed yarow xuseen maxamed ibraahim iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho gaarsiiyaan ciise xasan ibraahim iyo janaay cali nuur oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan xaafadda wadajir laanteeda lixaad gabadhaasina waxaa loo baxshay bay yidhahdeen maryan ciise maryan ciise waxaan ku leenahay soo weynow oo noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoraya assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay dhammaan bahda laanta afka soomaaliga ee v o a dabaalyiri waan idinka guddoonay gaar ahaan si gaara baana loo salaamaya waxaa laleeyahay ibraahim daandurey iyo caasha cuudna waanu salaamayna waa tahay waa idinka qaadnay marka xiga bay yidhaahdeen aan u soo daadegno danaheenna iyo warqadani waxay ku saabsan tahay waxaa lii halkan waxaa tahaniyad aroos ka diraya dadka kale ah axmed cabdi shire wuxuu ku magac dheer yahay dalxiis yare salaad khaalid mire iyo khaliif macalin jaamac iyo khaalid mire faarax aabe mire faarax iyo hooyo racwi shire cabdiraxmaan iyo dhammaan reer mire faarax aadan faadumo shire waa faadumo shire gaac shabeelle yiri iyo habboon yaxyo ciise iyo faadumo khaalid mire hooye maryan axmed ibraahim iyo abo kediye gaacshe iyo waxaa sidoo kale la yiri abaayo faadumo kediye iyo dhammaan reer gaacshe ismaaciil nadiif maxamed aadan iyo barkhad ciise nuux iyo ugu dambayntii sahre macalin jaamac dhammaantood waxay kala joogaan daafaha caalamka oo dhan baa la yiri waxaanay hambaliyo iyo bogaadin halkan uga dirayaan arooska iyo aroosadda baa la yidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay waa mustafa mire faarax aadan wuxuu ku magac dheeryahay majabe iyo sidoo kale marwadiisa baa layidhi qaaliga ah xaliimo kediye gaacshe arooskoodu ka dhacay miyiga baadiyaha magaalada ufayn ee gobolka bari ducadana waa xaggiina baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay miyiga baadiyaha magaalada afweyn halkaas horta ibraahina waxyaabahan mararka qaar isweydi waxaa ka mid ah miyiga iyo baadiye maxay kaliya marka miyiga waa baadiyaha markii laysku soo xooriyo waxay noqonaysaa juqda
waa tahay waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaal uu nooga yimid hooyo barni cali faarax barre iyo aabe cumar xasan aadan iyo waxay yidhaahdeen duraan cumar xasan iyo cali mursal cumar xasan iyo daahir cumar xasan iyo shariif cumar xasan iyo calinuur cumar xasan iyo bashiir cumar iyo cabdiqaadir cumar xasan iyo waxay yidhahdeen nimco cumar xasan dhammaan qoyska reer cumar xasan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay tahniyad u diraan maxamed naasir cumar iyo waxa ay yidhaahdeen bishaaro daahir axmed oo ku aqalgalay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad u aydaan ee bana uda kale si ubad kheyr qaba annaguna aamin ayaan leenaha dhambaalkana waxaa dadka soo dira ugu horeysa ayeeyo xasno geedi xaayow iyo aabe sheekh cabdulcasiis sheekh cabdi iyo eedo maryan sheekh cabdi iyo habaryeer farxiyo sabriye eedo cajabo sheekh cabdi iyo eedo khayro indhoy iyo faadimo sheekh cabdi iyo sidoo kale baa la yidhi dhammaan aboowayaal oo kale ah ibraahim sheekh cabdulcasiis ismaaciil sheekh cabdulcasiis shariif sheekh cabdulcasiis iyo muuse sheekh maxamuud wuxuu ku magac dheer yahay muuse furdug iyo axmed sheekh maxamed waa axmed ciri xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdikariim sheekh maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed abukar cali khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa mukhtaar cabdulaahi timacade iyo xaliimo sheekh maxamuud segeeda iyo caruurteeda iyo nuurto sheekh maxamuud iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa la yidhi saynab sheekh maxamuud saygeeda iyo caruurteeda iyo caasho sheekh maxamuud saygeeda iyo caruurteeda iyo safiya abuukar cali saygeeda iyo caruurteeda iyo kowthar abuukar cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibadda waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe sheekh cabdulcasiis sheekh cabdi sheekh maxamuud iyo marwadiisa aan ka dhicin baa la yidhi naciimo wehliye oo uu wiil ugu dhashay deegaanka miir taqwo baa la yidhi oo hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd siddeed iyo tobankii bishan aanu ku jirno sagaalaad ee sanadkan laba kun siddeed iyo toban ducadana waa xaggiina baa la yidhi magacna soo raaciya marka wiilkan ku dhashay degmada la yidhaahda miir taqwo oo ku taala degmada mahadaay ibraahino caasho magaca waalidkiisa aan u daynina hase yeeshee waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii waxtara anigana aaminayaan ibraahim u raacinaya gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay iyo heestii dhegeystayaasha aanu ku dhaafi jirnay ee dabcan sidaan qiyaasayo ah hees xul ah caasho waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaashan hees ka mid a heesihii hore ee waayo waayo iyo maxamed suleymaan tubeec heestaasi ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo ay wadajeeda kugu soo diyaariyeen idina soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey waxaana dhammaantiinba idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo
mellado ladane adiga lumiye
codka macaane banaxariista jannaha ka waraabiya maxamed suleymaan oo ugu dambeysay barnaamijkai hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan caashicuud ayaan idinku dhaafaynaa tan intaan dib dambe u kulmi doonno waa nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idaacadda idiin daadahinaya xagga soo saarista oo bashiir abikar uu noo joogay dhammaantan ayaa idinla nabadgeliyey
ama inlaalay ama elaalay ama elaalay ama inlaalay ama elaalay ama inlaalay mellado ladane adiga lumiye melladu ladane adiga lumiye